masiibo ana dhacday aadan ugu xunnahay annaga golaha samadweyne aan nahay guddoomiyihii aan ahay aada iyo aadan ayaan ugu xunnahay arrintaas meesha ka dhacday shacabkaas beeraleyda meesha lagu xasuuqay amsom ka xasuuqday waa wax yani aada iyo aad u xun waaye waxa loo dul qaadan karana maaha amsom haddaysa ka jibaabin waxa waaye annagu banaanbaxa maanta bilaawday banaanbaxaas ilaa arrintaas laga jibaabin annagu waxaan leenahay in lasii wada doono iyo yani jibaab oo rasmi intii dawladda ay ka bixinayso ama nimankaa dadka laayay oo meel laga soo saaraya arrintaas insha allah banaanbaxaas waa ognahay waa ka warhaynaa waa lasii xoojinaa banaanbaxaas iyo yani haddii noqoto taa inay dagaal galna ayaa ay noqon doonto haddii ala yidhahdo haddii wax laga jibaab waayo dawladda ay ka jibaabayso nimankaan ay ka jibaab waayo insha allah banaanbaxa muxuu yahay aad ka hadlayso banaanbaxa waxa weeye dadkii shalay la xasuuqay sabablaan loo xasuuqay oo beeraley ah beero laga soo qabtay odayga waayeelka ah intii miino lagu fariisay nimankaas miino lagu fariisay laga qarxiyey dee nimanka ma ahayn shabaab ma ahayn niman beeraley iska ahayn waa la yaqaanan waa la ogyahay dadka taas darteeda ayaa banaanbaxa maanta insha allahu taala ayaa ku bilawday beerada hoose insha allahu tacaala banaanbaxaasna waa sii ballaarin doonaa haddii ay dawladda ay ka jawaabayso insha allahu tacaala laakiin idinka golo ayaa tihiin golo dhaqameed oo xitaa wasaaradda arrimaha gudaha ee ka diiwaan gashan in aad idinka iskiin aad wax usoo qabanqaabisaan ama dagaal aad ku baaqdaan soo dhibaato ma ah ida laftirkeeda wallahi horta nimanka amazon leh dalka wax umahayaan waxna dan ayay leeyahay beesh ku tuugsidaan meel ayay qabteen ma arkin meel ay qabteen ma arkin meel ayay wax ka qabteen ma jirto shabeelada hoos dan waa joogaan dan ahaa gaar ahaana u joogaan mood meel ay hadda ha yaraato wax ay ka qabteen ma jirto sidaas awgeed horta waxaan uu baaqaynaa amasom ama dawladda uu baaqaynaa oo mandhadka ka haysata waxaan uu baaqaynaa in si deg deg ah dalka looga looga bixiyo sida gabi ahaanba dalka looga bixiyo maxaa yeelay wax ay soomaaliya u hayaan ma jirto soomaaliyana way dhameeyeen sabablaana u dhameeyeen nin beerley dad beertiisa ka falana intii lasoo qabtay haddii la laaynayo horta de wax kaa dhama jirto wax oo hadda kale lasuwaaya ma jirto marka insha allahu tacaala warkaas annaga waa sidaas ayaa ayaan uga baaqaynaa dawladda amazonna waxaan leeyahay dee soomaaliya de wa waa istaqaanin intaad goor goor ay tahay soomaaliya dhexdeeda haka baaba-in kaba ka baxaan leeyahay insha allah haka baxa si deg deg ha ugu baxas amazon oday baqayso
amisom waxay ku joogtaa mandate oo qaramada midoobey qaramada midoobey ayaa u fasaxday in soomaaliya ay ka howlgasho bal laftirkeeda iyadoo taasi ay tahay maxaad dowladda federaalka arrimahan aad kala hadli la-dihiin oo intaad warbaahinta aad soo fadhiisan laheedeenoo arrimaha ceenkan oo kale aad sii baahin laheedeen
waa soo fadhiisanaynaa barnaamijka waa noo bilaaw insha allahu tacaala berri waxaa ka dambeeya idaacadahan imaan doonaa t v-a fadhiisan doonaa haddii ilaahay yaraado annagoo golaha dhaqan sabasbix aan hay ayaan isu imaan doonaa insha allahu tacaala jibaab oo cadna waa ka bixin dawladdana waxaan ka codsanaynaa oo sheegaynaa in amazom si deg deg a dalka ugu baxdo shabeelaha hoos khaasaar ugu baxdo shabeelahaas dadkeeda ayadaa laaysay waa markii saddexaad markii afraad oo dadka meeska laynayso marka dawladdu waxaan leenahay dawladda hadday shabeella hoos waxba aan ahayn ay lafti hasoo hasoo sheegto haddii dowladda soomaaliya ay tahayna nimankaas masaakiinta xasuuqa si deg deg looga qabto ayaan leenahay haddii annaga ayaan odayaashii aan ahay saasaan leeyahay dadkii musiibadu ay soo gaartay ee ehladooda la xasuuqay mala kulanteen
wallahi dadaan u dirnay jibaabteeda rasmi ah waan helaynaa insha allahu tacaala annagu lama kulmin meesha jidka meel la maraayo ma jirto laakiin dad marayaan kulun ayaa u dirnay insha allahu jibaab oo cadoo oo tafatira waa goor dambe goor gadaal ayaa kasoo sheegi doonaa dadki markay noo imaadaan marka insha allah waa la kulmaynaa telefon waa kulmana dadki u dirnay markay imaadaan haddana xiriir ayaa la sameeynaa si xaalad u dhacdin waa waa insha allah waa waa xaqiiqadeeda ayaa ayaa heli doonaa insha allah
ma weysin wadiiqad kaloo ka duwan in aad warbaahin hortimaadaan intii aad dowladda federaalku laftirkeeda aad kala hadli laheedeen arrimahan ama maamulka koonfur galbeed oo mas-uul ka ah ama leh mas-uuliyadda ee shabeellaha hoose kana mid a deegaanada koonfur galbeed ay maamulaan
koonfur galbeed shabeellaha hoose koonfur galbeed shabeellaha hoose maba u tirsan maxaa yeelay markii saddexaad markii afraad dadka lagu xasuuqaayo dadka la xasuuqaayo waaye weligooda kama hadlin madaxweynaha ugu horreeya kama hadlin intii maamul ah kama hadlin dee waxa ayla tahay gobolkaas inay iskahilmaansan tahay maamul goboleedka inay koonfur goboled in gobolka ila hilmaansan yahay ayaan u qabaa ayaan u malaynayna nimankii meesha ugu jira baarlamaanka ahaa iyo gudoomiyaha baarlamaanka ugu sarreeyo gudoomiyaha gobolka ninka hadlaaya ma jirto marka waa yacni waa waxa lala yaabo marka annaga marka afkaan furin doona haddii ilaah yirahdo annagoo dhan sabtiga haddii ilaah yirahdo sumaan doonaa marka imaana kolley idaacada iyo wax baan u yeerin doonaa haddii ilaah yidhaahdo de waa sheegaynaa wixii oo annaga markaas oo nala qumar ayaa sheegi doonaa insha allah shacabkana waa abaabuleynaa insha allah meel cidwaan insha allah waa awoodana waxaan leenahay nimanka in laiska dhaciyo wax kale daawo kale ma jirta in laiska dhaciyo waa mankii shanaad oo dadka saas loo laaynayo marka waa waxa wax ayaani aad iyo aad u xun waay marka insha allahu tacala dawladda haddii wax qaban weyso oy nimankaas wax ka qaban weyso amso nala soo saari weyso si aan anagu si si unbaa arrinta ayaa isu bedeli doonta haddii ilaah yidhahdo laakiin hadda dagaal dagaal uu kama baaqayo laakiin dawladda u baaqayna in nimankaas nala soo bixiso insha allahu tacala
amisom laftirkeeda talisyo ay leedahay talisyadaasi ma la xiriirteen oo ma kala hadasheen dadka ay ku xasuuqeen ee shabeellaha hoose talasaha waa lagan xiriiri doonaa waana arkaynaa waana u tagi doonaa waana u sheegaynaa dhibka ay geysana u sheegi doonaa haddii ilaah yidhaahdo sabta wixii ka bilaabo insha allahu hawshaasaan gelaynaa iyo khabaarkaas cad markii naloo keena markii meesha u dirnay ay noo keenaan iyo dadkii ehlada aan la xiriirno ayaa wayda wax cadaan hordhigi doonaa insha iyadoo qoraal ah ayaa hordhigi doonaa nimanka talas talaska oo yani amisom insha allahu hadday ka jawaabaan khayr hadday ka jawaabaan dawladdan hordhigaynaa haddii laga jawaabayo de markaas dalka si marka anuu utashalayna ayaa sii geli doona haddii ilaah yidhahdo
ugu dambayntii baaqaagu muxuu yahay baaqayga waxaa waaye dawladda soomaaliyeed dawladdii dalka adinka waaye helgaasiin baad ahaatiin hadda adinkaa mas-uulka ah nimankan oo dadka laaynayo oo ama soom laleeyahay shbeela hoos markii shanaad amarkii saddexaad ama dadka ay ku laaynaayeen waxaan leeyahay dawladda soomaaliyeed in nimankaas inaga soo saarto ciidanka soomaaliyeed muxuu ahaye la geeyo meelka ay meesha ay kasoo baxeen la geeyo oo iyaga laga soo baxay nimankaas meesha la geeyo shacabka soomaaliyeed shabeella hoosna waxaan leeyahay isdejiya arrintaas waa waa dhacday wax dhacay dama soo noqonayo laakiin arrintii lagama aamusayo waa lagu dhex jiraa buukan ayaa la samayn ilaa wax oo cad annaga aan ka keenaynin waxaan leenahay hala isdejiyo ayaa leenahay insha allahu tacala saas ayaa ugu baanaya